dhalinyarada soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in toddobaatan boqolkiiba ay bulshada ka yihiin waxa ayna doorar kala duwan oo muhiim ah ka qaataan horumarada kala gedisan ee dalka ka jira gaar ahaan dhanka nabad dhisida ah ayay kaalin weyn ku leeyihiin iyagoona bulshada ka wacyigeliya waxyaabaha nabadda carqaladayn kara qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey doorka ay dhalinyaradu ka qaataan nabad dhisida waxa ayna sheegeen in juhdi ay ku bixiyaan sidii bulshada ay uga wacyigelin lahaayeen waxyaabaha nabadda waxyeelayn kara ayna muhiim tahay in bulshadu ay ilaashadaan nabadda markii laga hadlo in dhalinyarta door nooce ay kuleeyihiin inay ka qayb qaataan nabadda sidaan ognahay bulshadu boqolkiiba toddobaatan iyo shan sida lagu qiyaaso waa dhalinyaro dhalintana door muhiim ayay kuleeyihin inaqaa inay ka qayb qaataan micnaha nabadda sida in mararka qaar ay ka qayb galaan barnaamijyaha wacyigelinta ama sidoo kale inay ka qayb inay sidoo kale ka qayb galaan decision making ama meelaha lagu gaaro go-aanada hadday noqoto dowladda hadday noqoto civil society-ga iyo meel walbaba sidoo kale waxay uga qayb qaadan karaan wacyigelinta sidaan ognahay markii laga hadlayo dhalintu ama bulshadu haddii toban qof oo meel socota ad aragto sagaal ama sideed waa dhalinyaro sidaa daraadeed haddii wacyigelinta ay dhalintu inta badan ay ka qayb qaataan waxaan u malaynaya in bulshadu ay inta badan dhalintu ay ka qayb qaadan karto nabadda dhalintu midowdana waxaan waxaa waaye in yacni inuusan jiri karin wax khilaaf ama wax colaad ah marka door muhiim ayay kuleeyihiin dhalinta arrimaha nabadda dhalinyarada horta marka ugu horeysa qofku waa inuu ku jirto wadaniyad qofka hadday wadaniyad ku jirto ama dal jacayl ay ku jiro dabcan waa uu ka dul ka dhex qaadan karaa qaybta ugu weyn uguna muhiimsan buu ka qaadan karaa nabadda waxaa laga yaabaa qofka maanta hadii la dhaho qabiilkaaga u hiili ama dagaal u gal qabyaalad ahaan inuu qabyaaladaas iyo qabiilkaas si ugu wen yihiin darteed inuu daacad u ahaado shaksi qabqablaaha ama qabiilkiis ah laakiin taa bedelkeeda haddii ay sidaas ugu xoogan tahay qabiilkiisu haddii ugu xooganaan lahayd nabadda oo daacadnimo uga ahaan lahayd waxaan aaminsanaha dhalinyaradu qayb weyn weyn weyn oo lixaadla ayay ka qaadan karaan inagoo ognahayna waddan walba inay dhalinyaradiisu tahay cududda ku faano oo lasugu faanayo awood gooni ay tahay oo xitaa ciidamada ay ka awood badan yihiin dhalinyaradu way uga qayb qaataan weliba si aad iyo aada ayadood moodo hadda dhallinyaradan inay wax soo fahmayaan siyaabihi horena ay ka fiican yihiin aad moodid dhalinyarada dhexdooda inay qabanayaan wacyigelin oo kale trainno kala duwan inay qabanayaan oo kale iyagoo ku wacyigelinaya dhalinyarada inay iska daayaan waxyaabaha qaldan iyo qaabdarrada ay sameynayaan isdhexgal bulsho ay sameynayaan marka dhalinyarada reer kismaayo gaar ahaan si fiican bay uga qayb qaataan reer jubbaland guud ahaana way ka qayb qaataan si qurux badan ay uga qayb qaataan iyadoo weliba aad mooday habacsanaan inay jirto dhalinyarada cid xooga sii saaraysa ama tariinno gaara u diraysa ama barnaamijyo dheeraada u qabanaysa aysan jirin oo u baahan yihiin weliba waxka kala daadsiin u baahan yihin lasii xoojiyo haddana waxaad moodaa xoogaa inay sidii hore soo dhaamayaan oy soo baraarugayaan waxa ay nabaddu muhiim u tahay qof walba waxaana sidaasi awgeed dhalinyarada soomaaliyeed ay kaalin firfircoon ku leeyihiin dib u soo kabashada uu dalkeenu ku jiro iyagoona ka qayb qaata dib u dhiska dalka iyo ilaalinta nabadda